bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaare amiinfaylaha ka dhowaada warkaha midnima idaacadda warsan qodobada isinka dheegi doontan haddii ilaaha yaroonuna sinkaynaya walibaa ku mide nug sagaal jare uusuu ka amuuday roobabkii maalinta shalaytiisu ku dhuwaday biladka tambay-dhaba gurmad hogli oo kusooda degmada bardaale iyo weliba haaladonka doombeyti dadka ka noola beledka sayti ee bardaale warbihiyasin ku hayna diilahayara madawiinaga koonfur galbeed oo kulamo kuwida baraawa taliya cusub oo lagmaga bisadhaga gur-eela daashta soomaaliya oo ka dhawaaqeen hogaan cusub waana sheegeen intiyo taageersanyin wafda kusocod hogaanka mareykanka ee afrika usaadiri kismaanya wasaaradda arrimo gudaha somalilan oo digniya saartay roobaab khasaare jeysidoosa kuga buday somalilana faahfaahinaha kubahayda diluso kudhi deegaano ku tirsana gobolka hiiraana muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkaasiti koonfur afrika oo bilaabeen gurmad ki fatahdo beledweyne akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsana sinhaytona walibaa ku mid yaha mignamadan haddii ilaa hayara banaanbahayo bileering oo mar kaleeda ku bilaawday dalkaasiti ee lubnaana
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaareha mignamaya bahaytu isniin talaadaniya hawhooyidhahayta taaragdanajeedeeta afarta bilotumii koowaad ee nofembar sanadka lamada kun tomi sagaalka aana si waliba hayana qodobadii warkaana hamignama hatana ka dhowaada sokihiy oo faahfaahsana kabilaawno akhyaaraysiisan warkaba ka dhegeysan nug sagaal jar ee usuka amooday robabkii maalinta shalaytay ka qubuday beledka dambaydhaba wareegana mukhtaar sheekadan dalmar iyo faahfaahinta warkuning haya shalay gelinkii dambe roobab lixaad leh ayaa ka da-ay baydhabo waxa ay geysteen khasaaro nafeed kadib markii daadad ka soo rogmaday dhanka maanyafuulka ay sababeen inay dilaaciyaan dhulka ilaa iyo joog la-eg saddex mitir oo dhulka hoosu qodan taasoo ay ka geysteen toga loo yaqaano bukriyey oo ku yaala xaafadda bukriyey ee dhacda cirifka koofureed ee magaalada baydhabo booshan oo laba dhan ka go-day ayaa biyodhaceeda uu ku qulqulay dooxooyinka yaryar ee xaafadaasi dhex mara iyagoona ay sababeen in ay qaadaan wiil yar oo sagaal sano jir ah oo markaasi dugsi ka yimid isaga iyo walaashiis ka weyn kadibna biyihii ay la tageen wiilkii yaraa sidaana uu ku dhintay wiilka ayaa lagu magacaabi jiray maxamed cali jikow qoyskooda ayaa ahaa kuwa degan xero barakac oo lagu magacaabo iskariis mar aan booqday kaamka ayaan kula kulmay wiilka geeriyooday hooyadiis iyo aabihiis iyagoo kolkaasi ku sugan aqalka oo ay dad badani isugu yimaadeen halkaana ku qabay tacsiyo aqalka oo ay dad badani isugu yimaadeen halkaana ku qabay tacsiyo inkastoo hooyada ay kari weyday in ay la hadasho warbaahinta ayaa haddana waxaa ii warramay aabbaha wiilka oo lagu magacaabo cali cabdi jikow oo iiga warramay sida ay wax u dhaceen
subiyo hamoodi ama dadkii walaalisa la jartay golaba lasmaako hirti akutabay aysankooy aadismandenkooy awsatyaari biyoogyaalahawe aada imbatay hamoodidi nugdi adiya biyo iskala dhiyan suuna biyoogyaa adiyo nugdibo biyo iskala dhiyan suuna adayona ariirtano biyoskala dhengari sunu dabarshoo ku goy sidee boole ka gali mar alluu qoranayan waqtigii haleedi lan gegab lan rogawma le sun ilaahiye dadanka weela shiisahay
horjoogaha kaamka oo lagu magacaabo isaaq macalin oo aan isna goobta tacsiyada kula kulmay ayaa iiga warbixiyey dadka degan kaamka dhibaatada ay ku qabaan biyo qulqulka booshan xilliga uu roobka da-ayo oo inta badan halis ku ah in ay dadka isaga gudbaan gaar ahaan caruurta gediga kale u aada dugsi qur-aanka oo mararka qaar ay dhici karto sidii shalay oo kale iyadoo kaamka dadweyn aysan joogin caruurtuna ay biyaha daadka la tegi karaan ini dad oo boholunba owlaadiysaday dhinigaasba aneenka banna hay-ado islaamka dad oo noo aaway koro dugsiyada maadlankii oo owlaadun walandhikaw walninsi koro arlada dadkii dad oo aragdeed qur-aanka ka saw joogan laakiin maalinkii dadu baniaadanu ida aan baahan owlaada leyi mayba aan baahan yaha dhaqaala markun maalinkii dadki maadaama owlaada dhalata iskoolka dada basis dhiibahay saas oo kale dad islaama oo ardeed waliba mayba aan baahannaha noo dhiibi maalimiinta oo owlaadun dugso andhikaayan oo walnaninka dhis walnaninku dhiib un tabartaana ma laakiin mayn baahagna dad onnay aawiyo arday waliba noo galan qobad eed iyeedan ka baahagna dilaaca ka muuqda dhulka iyo boholaha ka samaysmay iyo dhulka oo hoos u go'aya waxa ay muujinayaan in roobabka lixaad kale ee hadda ka da'aya baydhabo haddii aanan la helin gurmad bii xireen loogu samaynayo daadka ka soo rogmanaya toga maayafuulka ay keeni karaan dhibaatooyin soo gaara barakacayaasha oo aan haysanin eediyada mahadsantaha alustaadi mukhtaar sheegaadan dalmara saqodobkan husniinka faahfaahi doona moodeen husni adiila hayar gurmada hoogle waliba ku soode degmada bardaale gobolka baaya iyo weliba haldoonka dambeydya degmada sayti waxaa socda dadaaladii ugu xooganaa ee loogu gurbanayo lix kun oo qoys oo dhowaan ay saameeyeen daadad ku dhuftay degmada bardaale ee gobolka baay oo baydhabo dhanka galbeedka uga beegan lixdan kilomitir soddonkii bishii oktoobar ee dhammaatay ilaa maanta oo bisha noofembar ay tahay afar waxaa gaadhay degmada bardaale ee gobolka baay ilaa shan iyo toban hay-adood oo isugu jira kuwa gudaha caalamiga iyo u n-ka waxaa intaas dheer in guddiga gurmudka koonfur galbeed xubno ka socda ay joogaan bardaale si kaalmada kala duwan iyo madaxda hay-adaha halkaa ku qulqulaya ay usoo dhoweeyaan hay-adda cunnada adduunka ee w f b world vision iyo u s aid ayaa ka mid ah kuwa helikabtaro ku geeyey degmada raashin ay ka mid yihiin bur bariis saliid buskud malmalaato bustooyin marakaneecooyin teendhooyin iyo weliba daawooyin loogu talagalay qoysaska daadadka ay saameeyeen si la mid ah guddiyada fatahaadyada ee heer federaal koonfur galbeed iyo dhallinyaro la magac baxday gurmudka bardaale ayaa dhankooda siyaabo kala duwan lacago iyo raashiin la gaaray qoysaska barakacay waxaana sida uu guddoomiyaha gobolka baay cali cabdiraxmaan dooyow oo guddiga gurmudka koonfur galbeed ka tirsan raadio u sheegay in lacago iyo raashiin la gaarsiiyey ilaa lix boqol oo qoys balse gargaarka oo isku soo dabadhacaya ayuu sheegay in qaybintiisa ay bilaaban doonto biyaha ayaa xaafadaha qaar ee bardaale kasii yaraanaya sida ay u xaqiijiyaan dad deegaanka oo aan teleefoonka kula hadlay guryaha qaar dib ayaa dadkoodii ugu laabteen halka kuwo kalena ay rajaynayaan in marka biyaha ay kasii dhammaadaan dib ugu guryo noqdaan goobahooda qoysaska ayaa hadda ku hoos jira geedaha ku yaal dhulka taagga ee duleedyada magaalada bardaale waxaa aad loola socdaa xaaladooda caafimaad kooxo caafimaadka ka shaqeeya ayaa dhex wareegaya goobaha dadka joogaan si loola socdo xaaladda caafimaad ee waayeelka carruurta iyo haweenka iyadoo guddiga gargaarka koonfur galbeed xubno ka tirsan sida ay noo sheegeen shubanbiyood uu ka dilaacay goobaha dadka ay ku barakaceen ilaa lix duulimaad oo gargaar kala duwan wada ayaa gaadhay bardaale tan iyo intii daadadka ay ku rogmadeen welina sida guddiga gurmudka koonfur galbeed ay sheegayaan waxaa la sugayaa duulimaadyo kale oo gargaar kala duwan sida sida keliya ee lagu gurmanayo qoysaska ku rogmaday daadadka ayaa ah duulimaad dhanka hawada ah wadooyinka waxaa xayiray roobabkii da-ay dhanka kale wararka bardaale ka helayna waxa ay sheegayaan in sicirka raashiinka uu kor u kacay sababtana ay tahay gaadiidkii ganacsiyada ee baydhabo ka bixi jiray oo laba toddobaad gaarin bardaale bakhaaradii raashiinka ee bardaale badankoodana way qooyeen inta yarna qiimahooda ayaa sare u kacay oo dadkana saameyn ku yeeshay iyagoo markii horeba la daaladhacayay saamaynta daadadka kiilada sokorta ayaa degmada bardaale waxay ka maraysaa labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah iyadoo horeyna u joogtay afar iyo toban kun bariiska ayaa si la mid a hadda ka maraya labaatan kun kiiladii oo horeyna u joogay afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah burka ayaa si la mid a labaatan ka maraya baastada waxay gaartay lix iyo labaatan kun litirkii saliid caddeyda waxa uu ka marayaa iminka bardaale labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah xaaladan ayaa ah mid ku adag dadka ku barakacay duleedyada dhibaatada kale ee halisteeda leh ee dadka baahida ugu weyn ay qabaan waxa ay tahay hoyla-aantii oo weli hayso rababkii oo da-aya iyo dadkii oo aan haysan biyo nadiif ah iidiyada mahadsanto mudin husne madaxweynaha koonfur galbeed oo soo kulamo kuwada baraawa madaxweynaga dowlad goboleedka koonfur galbeed abdiasiis xasan maxamed laftigareen ayaa kulamo la qaadaday odayaalka dhaqanka iyo weliba degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose is-oona kula hadlay arrimo dhoore kulanka ayaa odayaalka dhaqanka weliba usmadibinaga laftigareen yoon gudbiyana xaalado shalduban ee ku jira degmada iyo anyo ka odsan intii maamulka gosolka goboda madaxweynaha laftigareen ee sheegay intii abashidan iyo qaban odayaalka dhaqanka walku qabado doona islamarkaasiytana isu sheegay intii ubna golo wasiirada koonfur galbeed soo la wadaaga doona sidoo kale weliba isu sheegay intii dardargeliyi doona howlo amniga degmada islamarkaasiytana ciidamada dowlada loonku baahinye intii iyo howlgala sharduban oo kudhin ee dagaalyahanada al-shabaab iyo kufulyan deegaanada hoosqoyo baraawe waana ku saaraan yeeraysidiisu hadalkandhigii madaxweynaha koonfur galbeed qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa baaq u diray dowladda soomaaliya iyo jaaliyadda ka soo jeeda hirshabelle waxaan rabnaa si baalansi camal ah oo dhibaatadan muka dheer haddii laga soo bilaabo ilaa beledka mahaday ilaa huruwaay haddii lagu geeyo inta ka dhexaysa biyaha waa baxeen oo waa socdaan biyihii tuulooyinka waxaad moodaa tuulooyinka mudullada foodoodaa muuqday inta kale hadday carruur tahay iyo hadday hanti tahay waa ku baaba'day dadki waxay joogaan in magaalada jowhar iyo meeshii magaalada u dhow inay ku soo yaacaanay joogaan dadki waxay joogaan inay malaay kali ay gaadaan ayagoo masaakiine oon warrami karin oo weligoodba war ku adeegan inay micnaha ay beriga ay malay quutaan ay afar iyo labaatan saac ay malay quutaanay joogaan waxaan rabnaa jaaliyadda gobolka anshabelle dhex ka soo jeedo waxaan rabnaa iyo ganacsada gobolka anshabelle dhex ka soo jeedo waxaan rabnaa midda beledweyne aad ka aruuraysiin ood u aruuraysiin waa rabnaa oo raaliyankana beledweyne waa loo aruuraa laakiin ha lagu dara dadka masaakiinta ayagana gobolka shabeelle dhex ku nool oo tuulooyinka muka dheere ilaa huruway inta ka dhexayso ilaa macal galbeedka jowhar ankabiibaxada ay ku baxda oo ilaa buga biyaha ay ku dhow yihiin ee gamboole ay tagaan ay ku dhow yihiin dadkaas mudulooyinkooda ku barakacay oo guryada ka barakacay oo dalagoodii go'ay waxaan rabnaa oo ku nool gobolka shabeellada dhexe inay dowladda federaalka naftirkeeda iyo guddi u soo dirto in dooman la qaato in dadkaas dhibaatada gaarsan la ogaado hirshabelle inay doon qaato inay dhibaatada dadkaas gaarsan ay ogaato jaaliyadda ha ku baraarugsanaato in hal weji la feeriya ma aha ummadda jiinka ku baaba'day oo labada dhinac jooga gobolka shabeellaha dhexe taagan waa ina fira gaara ee loo sameeyo iyo wasabarta badan iyo gurmadka isatuska waana dhibaana annaga dadkaayna dhibka ku dhacay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiina waay waryaal soo dirta suxufiin soo dira doon soo qaata jiinka dhibka ka dhacay sabirka soo qaata soomaaliya hadda is aaminmayso mana la is aaminaayo ummadda nin kastoo loor sokor loo dhiibane kitaab jaamacaan mari haynayo inuu ummadaas uu gacantiisa ugu geynayo oo kala cabsi ku geynayo oo ilaahay cabsidiisa ku geynayo laakiin fasahaadi kastoo dhaco dhib kastoo dhaco dadaa gurya ka dhisto dadaa ilmahooda tigid ugu goos taas waa ka soo jeednayo ilaahay waxaan ka baryaynahay ummadaas masaakiinta oo labada maaragtay jiin joogto hiiraan in shabeellaha dhee dhibka ka dhacay masiibada hiiraan annaga dhimasho iyo dhaawacayna dheer tahay ma ogi nama dheera ee dalag annaga dalagaa naga go'ay shabeellaha dhexe dadka joogo dalag ma le malaaya iyo cimba isku cunuhayaan waxay tilmaameen in gargaarka loo baahan yahay in la wada gaarsiiyo gobolada hiira in shabeellaha dhexe uu fatahaad uu ka sameeyey webiga shabeelle beledweyne carabkaa hore ugu dhacay oo shaashadaha caalamkaa laga fiirsaday oo koraa laga sawiray magaaladaas inuu waxaas ku dhaceenna been laga sheegi maayo laakiin kuwan aan shaashadaha la saarin oo ku nool gobolka shabeellada dhex gaararkiisa waxaan rabnaa inay jaaliyadda soom jaaliyadda soomaalida ku nool daafaha caalamka ay kasoo jeedo gobolkan dowladda federaalka ah inta islaamka ah oo xoolaheeda sadaqaysayso ninka beri waxuu maanta la baxo maalinta qiyaamay ka horreeyaan waxaan rabnaa marka ummaddaha loo gargaaro dhibaatada waa ka dhacday labada gobol waa ka dhacday kuwa jowr dhexdiisa hadda naftigeeda ankeya deeqaha aruuriyohay anaga waxa deeqaha aruuriyohayan ku jirnaa waa deeqada waa aruuriyohaynaa maalkayna waa baxaynaa xoolayna waa baxaynaa carabkayna waa ku waxayhaynaa laakiin waxaan rabnaa labada gobol labada gobol in loo fiiriyo oo hal hal meel kali aan loo fiirino labada gobol loo fiiriyo adduunka iyimaada soo gurmada adduunka ha arko maqal iyo muuqaal a ka qaado nimanka shabeellaha u dhexa oo u dhashtay oo fiira gaar ee gobolkii codka oo kaylin lahedeen ama mustaqbilka imaan lahedeen gobolkiina horta eega waxay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe dhibaan ka dhacay cid umaqan ma jirto dowladda dhexo hiiraana hadda maaragtay ay tagtay biyahay ku dhex jiraan biyaha lagu dhex sabiro waaye nin baana sibir wax uma taree waxaan ku hirgala wax u taro ibu sabirta badan anaa laga joojiyo ummadda ilaahay daacadiis wax lagu qab magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan weli waxaa ka soconaya gurmadka loo fidinayo dadkii uu fataxaada u sameeyey webiga shabeelle ee magaalada beledweyne oo qaarkood ku nool dowladyada magaalada beledweyne dhinaca kalena akhyaaraya taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo weliba taliya usubang magacaweena saldhigga booliska ee degmada gur'aala ee gobolka galgaduud meelaseyd oona shalay tiyololi wareegi ama yobli wareegan ciidamada dowladda ee soomaaliya degmada gur'aal iyo weliba iyo hureyting maamuli jaray ururka ahla sunna haabahaato shalay etiyo ku baxeen ciidamada gureed markii khilaafa dhahagalay dowladda federaalk iyo weliba ahla sunna taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo weliba taliya saldhigga booliska beledweyne usaa magacaawey zakariya ali welibana shalay tisraas meesun la wareegay usu iyo weliba ciidamada usugwadada saldhigga booliska ee degmada gur'aala xaalada degmada gur'aal ee gobolka galgaduud iyo hate ee toodeganta kureeda markay heese dagaal sado ilaa dhaafiba ku teeganayti waana lagu dareemaya ururka daashta oo fadhishaeey dhinigan ee soomaaliya iyo weliba yoosaarana ama yo ku hadalana geeridii hogaamiyigiisha ururka sayti ee abubakar al bakhdadi oo toddobaadkii hore laka dili dalka sayti ee syriya sawir lahageliyay bartiyo interneedkii oo ka isticmaalayaan yeelka sheegay inti kooxda daashta oo fidhisho ay soomaaliya uusan hogaansamayaan hogaanka cusub ee kooxda sayti laang magacaawi wararka taa ku baxaya ururka daashta ee qaybtee soomaaliga yaantaa sayti ka darahaya intio sii wada doonana hogaansimoka hogaanka cusuba qaybta soomaaliya safardhaha ku qaaday iyo weliba iyo sheegana intiyo daraasayi doona islamarkaa saytana iyo taageersinya hogaanka sayti cusub ee laang magacaawi hogaanka cusub ee ururka daashta oo kamiistaisu laga dhawaaqay iyo weliba uusu sheegayay intii uusu hogaanka sayti cusub ee ururka daashta welibas oo kaleedna uusu ka baaqay intii uusu la sheegay inti ku argoosta doonana ciidamada mareykanka ciidamada gaarkan ee mareykanka ee hogaamiyasho ee daashta iyo abubakar al bakhdadi ee lakadili waqooyiga bariya ee syriya welibana ka hodayaha magacaawtaya ee hogaamiye usuba beledka sayti ee kismaayo harunta kumeel gaarka ee maamulka sayti ee jubbaland iyo weliba geeka deeraya dhaqaatiir ku socota howlgalka mareykanka ee africom oo meela saytina laaka dhawaaya wasiirka caafimaadka ee jubbaland mursal maxamed khaliif iyo weliba agaasimiga isbitaalka kismaayo xuseen sheekh qaasima iyo dhakhaatiirta weliba uusa ka dhawaa isbitaalka islamarkaa saytina nkuwarbi haaladowsa ku shagaya isbitaalka sayti hubnoqon iyo weliba iyo booqdana isbitaalka guud ee beledka kismaanya iyo onyoon kuurgalaaya haalada isbitaalka kismaanya oo suhiligan ku shageeyaha iyo weliba baahada ku jarta dhinakal dhakhaatiirta oo ku socda howlgalka mareykanka ee africoma iyo dhinisha weliba sheegana intii ujeedsha uu seeye sidii in qiimayay lahayan kureeda markii iyo sheegan iyo gaansi doona sidii isbitaalka saytia kismaanya lombileeriye lahaya waana loo dhammaystira lahaya dhammaan adeegyada caafimaadka ee uusan baahinye wasiirka wasaaradda ee arrimo guda ee somalilan maxamed kaahin axmed oso farindigning ee waliba usan diray dadka ka noola meeloon dhadhowwa ee heebo somalilana sida laakadaawa iyo bogo wasaaradda ee arrimo guda ee somalilana iyo weliba dadka sayti loongudigaya oo dhawaagna meelowa sayti biyo dhaafidhiyo lagu sheegay intiyo aan ka dhawaana digniintan iyo weliba si gaara laanka diray shufeerada baabuurta beledka sayti waana laanka baaqay intii hantidiyo halis ee gala korto meelo khasaarada ee ee halista ee kakooyo korta markii meelasayti roobabka sokaqubada roobaba hooglaya weliba sokaqubda deegaanada heebo ee somalilan iyadoona meelo khasaarada jeysad ayaa ku mid ata deegaanka abdigeedi ee waqooyiga iyo ku toosanta beledka hargeysa meelasayti oona la sheegay inta loonka gurmudo doona roobabkii meelasayti ka gubday waana isula sheegay inta khasaaro jeysadii aabahaato wararka intaasiti oo ka darahayana inti dadwalanka nagana dhinaga kaleda ee gargaar dhinaga irke la marsiiya weliba la jeeyay beledka berdaal ee gobolka baaya gargaarkan iyo weliba laka qaadaya diyaarada alkabtare welibana la jeeyaya ama lakijeey raashina iyo weliba daawo iyo qaadeen diyaaradogasayti iyo wadeen beledka beledweyne iyo welibayan sidoo kale dilaayoone hata ku soode gurmada lankafidiyahaya dadka abaaro saameeya wararka kukooyaha iyo sheegahaya intii biyo weli dhaafidhiyaan xaafado qaar oo langala korna waana biyo dhaafidhiyaan dalka banaansheeya weliba ku socota gurmad iyo weliba dhaqaalo lan aruuriyahaya dadka fatahadogaasiyitii saameeya soomaaliya saasoo kale da kulamo ku saabsan ee dhaqaalo aruurinsu kudhi magaalooyinka johannesburg iyo weliba toronto oo ku tirsanta beledkaasiti ee mareykanka iyo weliba kanada faahfaahinya weliba kubahayda dilusa kudhi deegaano ku tirsana gobolka hiiraana warar dheeraad ayaa weliba ha ku bahaya dabley bistoolada ku hubaysan intii halaytay dureedka degmada saytiya bulo burde ee gobolka hiiraanyo ka dilan lama askari oo ku tirsanaya ciidamada dowladda ee soomaaliya dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta warsan ee haruntiya beledka dambaydhaba iyo waliba oon sheegana intii askarta hiliga la dilaaye iyo roogan eelbiyood oo sukayaal ah duleedka bulo burde iyo ona milasaytiya ka amwooday rasaastay dhowrkayti laga dhowi intaasaytii kureed oo falkamadi meelasayti kudhi iyo meelasayti kubastan ee dhul suukiyaala meelasayti oo sida la sheegay islamarkaasaytina waliba meelaha deeraya meelo falkaasayti kudhi askar ku tirsana maamulka bulo burde iyo ona meelasayta ku qaadi miidadka lamadasayti askari wararkaatahanoo deerahay degmada bulo burde ee gobolka hiiraana iyo weliba oo sheegahayana intii meelasaydi ciidamadii dowladda iyo wadana howlgalasha duban oyoo kabaada goobahan raggii ku dambeeye dilka askarti ku tirsanayti ciidamada dowladda ee soomaaliya dhinacaasi iyo weliba koonfur afrika ayaan bahaanay akhyaare wararkoonu ku helahayna dalka koonfur afrika iyo weliba ayoo sheegahayana intii deegaano badan oo kayaala meelasaydi iyo roogan waana muwaadiniin soomaaliyeed oo ku bilaaban gurmada dhansuubiyahaya dadkii beledweynesu ka saamaya fatahada webiga shabeelle dhalinyaradan soomaalida oo ganacsiga kale beledkaasetiya cape town iyo weliba deegaano hoosteedawa iyo si rasmi aan bilaabay gurmadka dhaqaalayoonka gurmadahayana shacabkii isu saamayay fatahada webiga kanoola beledka beledweyne iyo weliba duladshe magaalada beledweyne harunta gobolka hiiraan iyo weliba kafati ay webiga shabeelle walibana arrintaasaytii saameyn ku baaladay dadkii beledkaasaytii deganaya iyo weliba hane ku barakayay oo degan eeljaale aabahaato waliba deegaano badan oya ku mid ata soomaaliya ku socda gurmada hoogan oo lansuubiyahaya dadkii saameeya fatahada webiga walibana gurmadka qayb ku ah dowladda soomaaliya iyo weliba dowlado kaleed oo soomaaliya taageersan dhinaca kalena akhyaaray dowladda kenya sheegtay intii wafdigii ku socday dalasho oo dhowaanseeda beledkaasaytia kismaayo waana ku qaybgalyaale masaarkii madaweynega ee jubbaland iyo ogolaanshioo ku haysideen dowladda soomaaliya hogahayaha joogdada ee wasaaradda arrimo dibadda ee kenya yosoo ku hadlay ama la hadlaya warbaahinta ku hadlay khilaafka diblomaasiyadeedka ee soomaaliya iyo weliba kenya hogaayahaya weliba hoosu sheegay intii hataa xiriirkan lamada dal isunfayline haabahaatoosu sheegay intii isu jeelada lahaya intii xiriirkan arrintanba da-e laka xalijay meelkubasanga maxkamada cadaalada adduunka ee i c jda qaar ku mida siyaasiyiinta soomaaliyeed qaar ku mida siyaasiyiinta soomaalida iyo dowladda kenya ka aadaya intiya fargeliyda doorashadii dhubaanya kudhidi jubbalandna waana lisafati haldhana siyaasiyiinta xilligaasayta sheegay inti kenya yaa kaad gudubtay hawada soomaaliya maadaama diyaarad kukoyti kenya si toose iyo hanka degdeg kasamaanya taasaytana lan aragaya intiyaa baalmartay camarka dowladda federaalka oo sughaaya intii dhammaan diyaarado seedow kismaayo iyo hamaran beledka muqdisho sida oo kale diyaaradogon la socday wafdigii ku socday kenya oo ka degay beledkaasaytia kismaanya waana ku qaybgalayaale masaarkii madaweynega ee jubbaland iyo arrintaasaytii walakuweediyo kaayaha beledkaasaytii ee kenya kenyaatiga ahaa rooga soomaaliya weliba iyo kumid iyana haanay dhuwaanseedii meelasayti sidii iyo oon ku dabaaldegan lahayan guuli doorashada hortay iyo weliba halaaliya haydii ee sida nabadeen yaanka qabsoontii ee jubbaland welibana meelasayti oon roogana aqoonsi iyo weliba ogolaanshiyo ku haysan dowladda soomaaliya qasabna aan haynintiyo meelasayti ha ku taban meelasaytiona dowladda soomaaliya sabuuti iyaan ku warheli iyo eray hokaayaha joogtada ee wasaaradda arrimo dibadda ee kenya oo sula hadlaya warbaahinta hokayahaya waliba hosu edison kananaga inta dowlada soomaaliya yab naftarjabye siyugayti wafdigia ku qaybgali alemasaarka madawiinaga jubbalana waaniyan hayna intiya ka hadgudubti kenya ama war hadgudubaya kasoo badiyay soomaaliya hadalkan dowladda kenya owsweye doorashadii dhawaanya kudheeda jubbaland yo weliba yahaytaye tookhur yo weliba halaale nabadna yahayti qabsoonti welibana kohorkooyaye oo warqata ku saartay dowladda federaalk ee soomaaliya kureed doorashadii jubbaland warqadaasaytana yaa ka sheegday intii aqoonsanayn doorashadii kudheeda beledka kasamaanya wafdigan ku socda kenya yo weliba ku qayb galana leh masaarka madawiinaga jubbaland welibana isu hogaamiyayaya madawi welibana isu hogaamiyayay aadan bare du-aale ous eye hogaamiyaga aqlabiyada ee baarlamaanka kenya iyo weliba senator yuusuf haji oo laakudoorda dhinigaasa iyo weliba gaarisa hokaayaha joogdada ee ya sheegay inti diyaaradda sayti ee dhowaan kadegdi beledka sayti ee kismaanya waana kubadii dalka sayti ee kenya yaan haynan toolakilaya kenya diyaaradda saytina soomaaliya yaa lakalahaya diyaaradda sayti oona jubbaland yaa sheegday intiya hagadati diyaaradda sayti oo la sheegay inti yaata diyaaradda yaa lakalaya dalka kenya mahayna sidaasaytina weliba yahaytay diyaarad yar oo soomaaliya yeelata waana majarta diyaaradda sayti kudiiban galshanga ama kudiiban galanga dalka kenya iyo aryahokaayaha dowladda federaalka iyo weliba yana diyaaradda iyo surahalay madaweynagii ee hor ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed yaa ku hor surantay kureeda marki isufadaaya intiusan dhoofa beledka kismaanya arrintaasaytuna buuq badan yaa dhaliiday inkastoo markii dambanuusa ku qayb galiya aleemasaarkii madaweynagii jubbalana dowladda soomaaliya iyo weliba yanya la socotaya taageerada kismaanya iyo weliba waliha kubaho welibana dhammaan meelasayti diyaaradaseeda waana kubahowa yaa sheegdaya intiyu hamaran beledka saytia muqdisho welibaanu iska deenyay intuunu la xiriirna dowladda soomaaliya soon walbadanun kuweydin arrintan aabahaato jawaab welimu ku helna hokaayahaya sida oo kale dasheegi intii usoo waldhibeeba oon ku qabnay shacabka soomaaliya aabahaato maamulka hada jaranosweye kowsuun surun daba aan weliban oo dheheye murunka huduudaha aabahaato welibana dawadaha kuryahaye hogaanka soomaaliya oo sidaasaytina ka guuldaray sidaas waanu kumahadnagaana iyo eri hokaayaha kiiskan maxakamadii reedian ka dhigdi ilaa bilo juun ee sanadkaa socda yaa taasaytana hokaayaha ku eri welibana unufadaane inti sanad damba unu kashalbana akhyaarays runka warkasinkooyahay weliba idaacadda warsane runtiya biladka tambaydhaba banaanbahayo bileeriya mar kaleeta ku bilaawday dhowr magaalo ku tirsan dalka lubnaana banaanbaxyadoona ku muuqatay intiiyo ku horsurmeen kureeda markay ra-iisul wasaarihii dalka sayti sacad al hariiruusa ka dhawaaqay intii isu is asilay oo haatana reed hankanagaday dadka banaanbahaga iyo dowladda weliba yoo ka eedayana intiiyo jawaab loonkusiina shacabka waaniyo eedyoonku dharfanyin ra-iisul wasaaraha dalka saytia lubnaan ee zaazile talaadadii lahdhaafi aabahaata banaanbaxyada yaa hata reed aan bilaaway banaanbaxyada oo ku bilaaway jidadkan kuubiin iyo weliba sheegana intiyo wilyoonka qanacsanayna walayo fadahyan gebi ahaanba meelasaytana laku saari dowladda hatiya ku jarta isbedelna iyo laka fadahaya habkaada siyaasada dalka saytia lakabada warkii hamina marigun sidyaal hilown kula sooteen idaacadda barsan ee baydhabana inta ninka dhonye nabadgelyo